الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa inoogu soo dembeeyey kabiiradii labiyo labaatanaad waxaynu gudo geli doonaa kabiirada saddex iyo labaatanaad haddii ilaahay raalli ka noqdo kabiirada dembiyada waaweyn dembiga saddex iyo labaatanaad sida imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala caleyh uu u tartiibiyey kitaabkiisa waxa weeyaan alyamiin alkhamuus dhaartii qofka khamuuska ahayd ee makhuurinaysay naarta ee sababteeda naarta uu ku gelayay waa dhaartii sababteeda qofka uu naarta ku gelayay waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn dhaartaa wixii adilo ah ee ku yimid ee aayado qur-aan ama xadiidka nebiga caleyhi salaatu wassalaam ayuu halkan inoogu tilmaami doonaa raxmat ullahi tacaala caleyh qal cbdالlh bn cmr bn اlcاas radي اlh tacalى canhma can الnabiyi slى اllh عlyh walih wslm alkaba'ir alishraak bاllah wcquq اlwaalidayn wqatl الnafsi wاlyamin اlhamuus cabdullahi bn cmr bn اlcaas radi اllahu tacalى canhuma isagii aabihii ba ilaah ka raali noqday subxaanaه wa tacaala wuxuu oranaya rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayaa wuxuu yihi alkabaa'iru alshraaku biاllah dembiyada kabiirooyinka ah ee waaweyn waxa ugu horeeya waa ilaahay oo loo shirki falo wax lala wadaajiyo ilaahay oo wax lala wadaajiyo subxaanah wa tacaala waa dembiyada dembiga ugu weyn waynu soo aragnay ta labaad wuxuu yihi waa cuquuqu lwaalideyn labadii waalid ee ku dhalay oo caasi lagu noqdo ama midkood oo caasi lagu noqdo iyaduna waynu soo aragnay inay ka mid tahay dembiyada waaweyn ta saddexaad wa qatlu nafsi naf la dilo weeyaan ama qofku naftiisa ha dilo ama naf kaleba ha dilo iyaduna kabaairtay ka mid tahay sabab ha u noqdo kabaairtay ka mid tahay dembiyada waaweyn bay ka mid tahay iyadana waynu soo aragnay adiladii kusoo aroortay bilkitaabi wasunna iyo aqwaasha culimada tan afaraad waxa weeyaan walyamiin lkhamuus dhaarta qofka khamuuska ahee makhuurinaysa naarta rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkan wariyey horay ayaynu usoo aragnay xadiidkan isaga ah walyamiin lkhamuusu imaamu dahabi wuxuu yihi dhaarta khamuuska waxaa la yihaahdaa allatii waa tan yatacamadu fiiha qofku uu olakac ugu dhaaranaya alkadib been been cad buu ku dhaaranayaa liannahaa maxaa yeelay tuamisu way makhuurinaysaa oo shiidsiinaysaa alxaalifa kan dhaaranaya fi limi dembi bay gelinaysaa qofkii waxay dhex gelinaysaa oo shiidsiinaysaa way makhuurinaysaa naar bay makhuurinaysaa wa qaala nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidkii jundub ibni cabdillaah ee fii saxiixi muslimin rasuulka wuxuu ku yihi salawaatu llah wasalaamu caleyh qaala rajulu ninbaa u yimid oo ku yidhi nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu maqlay isago ayaa wuxuu ku yimid laba nin oo ishaysta oo midkood uu dhaaranaya ka kale hadal uu ku leeyahay muxuu leeyahay qaala rajulun labadoodii mid ka mid ah ee nebigu uu ku yimid caleyhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi wallahi laa yakfir allahu lifulaan ilaahay baan ku dhaartay ilaahay u dembi dhaafi maayo hebel ilaahay u dembi dhaafi maayo allaan ku dhaaranayaa ilaahay u dembi dhaafi maayo hebel qaala allahu tacaala allah markaa wuxuu yidhi alle ayaa wuxuu yidhi man daa waa kuma alladii kan yata'allaa dhaaranaya calaya aniga igu dhaaranaya annii anigu laa akfiru lifulaan hebel inaanan u dembi dhaafaynin qad gafartu lahu waan u dembi dhaafay wa axbabtu waanan buriyey camalak camalkaagii waan buriyey rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin baa wuxuu yidhi ree bani israa'iil buu ka mid yahayna waa la yidhaahdaa sida riwaayado kalena ay tilmaamayaan ilaahay baan ku dhaartayo hebel ilaahay u dembi dhaafi maayo dhowr dembi weeyaan awalan dhaarta ilaahay magaciisa uu ku dhaaranayo subxaanahu wa tacaala waa waxaan wanaagsanayn oo laga wanaagsan yahay haaniyan waxaa intaa dheer hadduu wax wanaagsan ku dhaaran lahaa way fiicnaan lahayd wax awoodiisa hadduu ku dhaaran lahaa way wanaagsanaan lahayd ee wuxuu ku dhaaranaya wax ilaahay gacantii ku jira subxaana wa tacaala isagana hawshiisa aanan ahayn ayuu wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaaranaya ilaahay habeel u dembi dhaafi maayo dembi dhaafka ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala isagu shaqo kuma laha marka ilaahay cidduu u dembi dhaafaya isagay jirtaa yakfiru liman yashaa wa yucadibu man yashaa weeyaan cidduu doono ilaahay waa u dembi dhaafaya cidduu doonana waa qabanaya alle alle subxaana wa tacaala baa fowqa sabci samaawaat ka soo hadlay isagoo dhahaya nebigiisana u sheegaya man da ladii waa kuma kan yata'allaa calaya aniga igu dhaaranaya annii laa akfiru lifulaan inaan hebel u dembi dhaafaynin kan igu dhaaranaya ee leh ilaahay u dembi dhaafi maayo hebel waa kuma qad gafartu lahu qofka aada sheegaysid waan u dembi dhaafay wa axbadtu waanan buriyey camalak adigana camalkaagii waan buriyey wa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiida abi dar fii saxiixi muslimin isaguna rasuulka wuxuu ku yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh halaaatun saddex laa yukallimuhum allah ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah walaa yusakiihim dembigoodana dhaafi maayo walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin aliimun aada iyo aada u xanuun badan saddex shay ayay qolooyinka ayagaa kulansadeen saddex ciqaab buu ilaahay marin doonaa subxaanahu wa tacaala xadiidkan waaynu soo aragnay isagoo ah wejiyo kala duwan ku yimid ziyaadaad wata ayaynu soo aragnay halkanna waxaynu ku arki doonaa duruqdiisii mid ka mid ah rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saddex qof ilaahay la hadli maayo maalinta qiyaamaha ah waa ciqaab weeyaan waxaynu ogsoonnahay qofku ilmaha yar hadduu waalidkii yidhahdo kula hadli maayo dhinac ii dhaaf ilmihii waa calool xumaanaya waa murugoonayaa mahe qofka weyn naf ahaantiisu haddii waalidka uu ku yidhaahdo kula hadli maayo waad ka xumaanaysaa waad ka murugoonaysaa sibaad noqonaysaa fa kayfa rabuulciza jala wacala aanan kula hadlayninba laa yukallimuhum allah yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaahay laba hadli maayo intaa waxaa dheer hadal naxariis ku jira ilaahay kula hadli maayo hadal cadaaba mooyaane walaa yusakiihim ilaahay ma tahirayo dembigooda ma dhaafayo walahum waxayna leeyihiin arrinta saddexaad cadaabun cadaab bay leeyihiin aliimun aada u xanuun badan ka koowaad waa almusbilu isaara qofka dharkiisa dheereeya raggaa loola jeedaa khaasatan dumarku kuma jiraan maxaa yeele nusuus baa ka soocday xadiidkii ummi salama iyo keyrkeeda ayay warinayeen ayaa ka soocay amaa raggii ma bannaana anqowgii iyo qoobkii inay ka hoos mariyaan dharka almusbilu waa kii dheeraynaya isaara sarwaalkiisa iyo macawiistiisa ama go-i uu qabiya wixii la mid a anqowga uu dhaafayay ama qoobkii uu dhaafayey qofkaa isaga naar buu ku gelayaa riwaayad kaloo fii saxiixi lbukhaari ku sugnayd ayuu rasuulka ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wayna inoo iman doontaa imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu u baabayn doonaa kabiirada konton iyo afaraad qofka dharkiisa dheereeya inuu naar ku gelayo maxaa yeele xadiidka fii saxiixi lbukhaari ayuu rasuulka ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo dhahaya maa zaada min alkacbayni fa fi nnaar wixii ka dheer labada kacbayn ama labada anqow waa naar weeyaan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walahum almusbilu waa qofka dheereeyey isaara isaarkiisa qofka dheereeyey waalmannaanu ka labaadna waa qofka mani sheegashada badan maniga waxaa la yidhaahdaa abaalsheegadka oo anigii sidaa kuu galay sidaasaan yeelaa xaggan ka dhaca qofka inuu waxaa isagu mar walbaba yahay qofka wixii uu galay sheeganaya sidaasaan dadka u galaa hebel waagaa waxaanaan u sameeyey hebelna kanaan u sameeyey hebelna kanaan u sameeyey waxaasi waxay burinayaan sadaqaadkaagii maxaa yeele allah inoo sheegay subxaana wa tacala laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani waalada ka saddexaadna waxa weeyaan walmunfiqu waa ka bixinayay silcatahu xoolihiisii iyo beeciisii buu bixinayaa bilxalfi lkaadib dhaar beenuu ku bixinayaa qofka saddexaadna waa qof waa maxalu shaahidka baabka weeyaan silcadiisii iyo tijaaradiisiibu wuxuu ku bixinayaa dhaar wallahi intaasaan kusoo gatay wallahi intaasay ahayd mana uusan kusoo gadayno been weeyaan dhaartu sideedaba beeca uma wanaagsana maxaa yeelay barakaday ka qaadaa sida axaadiis badan ay noo sheegeen rasuulka xaggiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa can ilxasan bni cubaydin وعن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وفي لفظ فقد أشرك لفظ حديث كان يسجى الترمذي أبو داود أي ورنا يا شيخ ناصر نوى صحيحية في سلسلة الأحاديث الصحيحة رسولك وحو كله صلوات الله وسلامه عليه من حلف بغير الله قف كدارت إلهي غيرك كدارته ilaahay keyrkii qofka ku dhaarta faqad kafar waa gaaloobay ama faqad ashraka kaasi ilaahay buu wax la wadaajiyey subxaanah wa tacaala ilaahay buu wax la wadaajiyey marka ma banaana cid ilahay ka soo hartay in lagu dhaarto faman kana minkum xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut buu rasuulka ohanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sababtuu ku yimid baa waxay ahayd maalin buu rasuulku arkay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ama maqlay cumar bn alkhaaab radi allahu tacaala canhu ardaa oo dhaaranaya wa abii dhahaya aabbahay baan ku dhaartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi faman kana minkum xaalifan falyaxlif billah aw liyasmut war qofkiinii dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama ha aamuso cumar wuxuu yidhi maalintaa wixii ka dambeeyey ilaahay waxaanan ahayn kuma dhaaranin haddaan ka sheekaynayo qof dhaaranayana oo ilaahay keyrkii ku dhaartay weligay maanan soo hadal qaadin anigana kuma dhaaranin qof hadal uu yirina weligay uma soo qaadanin maalintaas siduu yani oga aamusay arrintaa iyada ah ee edab oga qaatay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam saasaana wanaagsan in aabbihii lagu dhaartay iyo awowgii iyo wixii la mida ma banaana waa in ilaahay lagu dhaarto weeyaan wixii ilaahay loo idaafeynaya dhib ma lahaa sida nebiguba ku dhaaran jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waladii nafsii biyadih allaha naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya wax dhibaato le maha waa lagu dhaaran karaya way bannaan tahay arrintaa iyada ah waxa kaloo bannaan oo la mid ah oo rabbi lkacba oo kale haddii la idhaahdo dhibaato male kacbada kumaadan dhaaranin laakiin rabbigeedaad ku dhaaratay rabbigii kacbadan abuuray baan ku dhaaranaya way bannaan tahay laakiin waxa la diidan yahaa waxay tahay cid ilaahay ka soo hartay inaad ku dhaaratid sharafteedii iyo qiimaha ay leedahay ama weynanka ay kula leedahay iyo wixii la mid ah laba macno weeyaan hadduu qofku weynan waxa uu weyn yahay iyo qiimeyn uu qiimeynaya darteeda uu ugu dhaaranayo ilaahay subxaana wa tacaala mansiladii iyo manqabadii uu lahaa iyo martabadii uu lahaa uu istaajinaya darteeda ugu dhaaranayo kufri weeyaan shaki ma laha haddii laakiin qofkii afka uu ka cado qofkaa isagaa cisyaan buu ku dhacay lafdi kalea jira fi saxiixayn kusoo arooray rasuulku uu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man xalafa billaati walcuza qofka ku dhaarta laati iyo cuzi iyo wixii la mid a asnaamti falyaqul laa ilaaha ila allah faliyujadid islaamah islaamnimadiisi ha tajdiidiyo weeyaan macnihi way inoo iman doontaa lafdiga isagaa marka ma banaana cid ilahay kasoo hartay markaa in lagu dhaarto man xalafa bigayri illah qofka ilaahay keyrkii ku dhaartay faqad kafar waa gaaloobay wa fii lafdina waxaa ku soo arooray faqad ashraka kaasi shirkii buu ku dhacay haddii la yidhaahdo gaalnimadii weyneed waxay noqonaysaa qofkaasi inuu ictiqaadsan yahay ilaahay ictiqaadkiisa oo kale inuu shayga uu ku dhaaranayo u ictiqaadsan yahay markaasi gaalnimo weeyaan wain zacama haba sheegtaba inuu muslim yahay wain sallaa wasaama wazacama anahu muslim haddii laakiin ay tahay waxani wax carabkii ka haday fisqi iyo cisyaan weeyaan waana kabiira min alkabaa'ir ilahi hauga toobad keena subxaana wa tacaala wa fii lafdina waxaa ku soo arooray faqad ashrak qeyb ka mid a shirkigiibuu ku dhacay anwaacdii shirkiga weeyaan isnaaduhu calaa sharti muslimin waynu tilmaanay abu daawud iyo tirmidi ayaa warinaya sheekh naasirna waa saxiix yeelay wa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alle wuxuu oranayay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiid abi umama fi saxiixi muslimin man xalafa calaa yamiinin qofka dhaarta man xalafa qofka dhaarta calaa yamiinin dhaar dusheeda ku dhaarta sababtuu u dhaaranayana ay tahay liyaqtataca inuu goosto biha dhaartaasi ku shaqaysto oo ku goosto maala mri'in qof muslim ah xoolihi maala mri'in muslimin qof muslim ah xoolihii inuu ku qaatuu doonaya waa dhaaranaya wuxuu u dhaaranayana wax kale ma ahe waa in qof muslima xoolihii uu ku cuno u dhaaranaya qofka sidaa yeela buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam laqiya allaha ilaahay buu la kulmayaa wa huwa calayhi iyadoo kaa dushiisa alle khadbaanun u caraysan yahay qofka dhaarta ee wuxuu u dhaaranayana ay tahay inuu xoolo dadeed ku cuno dhaartiisa oo ku xalaal yeesho ma u dhaaranaysa qofkan ha waa u dhaaranaya waa qaadanaya anigu haddii sidaasi uu markaa qofkii xoolihiisi kaga samir siiyo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waa la kulmaa qofkaasi ilaahay wa huwa calayhi khadbaan iyadoo ilahay u caraysan yahay waqiila waxaa la yihi wain kana shaya yasiira rasuulka allow ka waran waxaa qofkaasi ku dhaaranaya wax yar oon macno lahayn hadduu yahay qaala wuxuu yidhi wain kaana haba ahaado wuxuu ku dhaaranaya qadiiba min araak laan cadayaba ha ahaata wuu yihi nabigu alayh salatu salaam laan cadayba ha noqoto waxaan qiimo lahayn weeyaane laanta cadayga uu ku dhaartay ilahay subxaana wa tacala wuu la kulmayaa maalinta qiyaamaha beenta uu ugu dhaartay ilahay wejigiisa isagoo ilahay u caraysan yahay maalinta qiyaamuhu la kulmayaa waqad saxa imaamu dahabi wuxuu yihi waxaa sax noqday takliidu in la adkeeyey imu lxaalifi kadiban dembiga uu gelayo qofka been ilaahay ugu dhaartay subxaana wa tacaala bacda alcasri gaar ahaan maalinta waqtiga casarka waa waqtigaynu joogno oo kale iyo wa cinda weliba mee marka uu joogo goobta ah mimber rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka alle mimbarkiisa rasuulka alle salawaatu llahi wasalaamu aleyh mimbarkiisa qofka ku dhaarta been iyaduna waa adag tahay dhaaraha kale la mid maaha waktiga casarka la joogana la mid ma aha maxaa yeele fi su alle subxaana wa tacala markuu ka hadlaya fi lqur'aani alkariim alle wuxuu ohanaya fayuqsimaani billah lashahaadatuna axaqu min shahaadatihima wama ctadayna culimada waxay yihaahdaan qira'a shaad ayaa jirto oo waxa weeyaan yani min bacdi salaati waxaa loola jeedaa min bacdi salaati alcasri fayuqsimaani billah lashahaadatuna axaqu min shahaadatihima wama ctadayna sidaasaa loola jeedaa salaada casr gadaasheeday dhaaranayaan oy leeyihiin anaga markhaatigeenna ka awleysan kuwa ayaga markhaatigooda maxaa yeele salaada casr dabadeed waa wakti aad ya aad iyo aad u weynan badan sidaa darteeda rabbi ugu dhaaranaya uu leeyahay walcasri ina alinsana lafii khusr wasaxa waxaa sax noqday takliidu ithmi alxaalifi kadiba in la adkeeyey oo shareecadu ay adkaysay in been lagu dhaarto dembigeeda inay aad iyo aad u adag tahay bacda alcasri oo la dhaarto iyo wa cinda mimbar rasuuli llahi sala allahu alay wasalam mimbarka rasuulka agtiisa oo lagu dhaarto qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi man xalafa qofka dhaarta oo faqaala yiraahda fii xalfihi dhaartiisa yiraahda xadiidkii bukhaariiy muslim aynu sheegayna abu hureyra radi allahu tacala canhu arda waa kan man xalafa qofka dhaarta oo faqaala yiraahda fii xalfi dhaartiisa gudaheeda ku yiraahda billaati waalcuza laati iyo cuzan ku dhaartay oo asnaamtii quraysh ee caabudi jirtay waxyaabihii iyaga carab ku weynaa weyaan qalbigooda hadduu qofku carabkiisa sidaa ka yiraahdo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markiiba ha raaciyo ha yiraahdo falyaqul laa ilaaha ila allah islaamnimadiisii ha tajdiidiyo ha cusboonaysiiyo dib dambe hagu soo laabtay weeyaan islaamnimadii maxaa yeelay arrinta iyada ah aada iyo aad bay weyn tahay wax sahlanna maaha wax sahlanna maaha macnaha loola jeedaa waxay tahay qofka istikfaar ha la yimaado dembi dhaaf ha la yimaado ilaahay dembi dhaaf ha weydiisto subxaana wa tacaala waxaa la mid ah qofka hadduu ku dhaarto yahuudi allah iga dhigo ama gaal allah iga dhigay wixii la mid ah taas iyaduna ma banaana maxaa yeele xadiid baa ku soo arooray rasuulkuu kaga hadlayay salawaatu llahi wasalaamu caleyh bukhaari iyo muslimba ay warinayeen rasuulku yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh man xalaf qofka dhaarta ee ku dhaartay yahuudi iyo masiix iyo wixii la mid ah fa huwa kama qaal waa siduu u yiri waa siduu u yiri buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka wax wanaagsan maaha hadduu qofka la yiraahdo xitaa islaamnimadii ka bixi maayo ogow iimaankiisii iyo quwadii uu lahaa iyo xooggii u lahaa la soo laaban maayo qofkaasi iimaankiisu xooggii u lahaa la soo laaban maayo iimaan daciifu la soo laabanaya amaa qofku haddii dhaaraha noocaas oo kale uu ku dhaarto kafaara ma laga doonayaa iyo wixii lamida maya lianna dhaartu wax jiraba ma ahayn asalkeedu dhaarta asalkeeduba wax jira ma ahayn marka sidaa darteeda iyadu ka kafaaro gudan maayo lianna wax jiraynan ahaynba imaamu dahabi wuxuu yihi falyaqul rasuulku wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh man xalafa qofka dhaarta faqaala fii xalfi dhaartiisa gudaheedana ku yiraahdo billaati waalcuza falyaqul ha yiraahdo laa ilaaha ila allah muttafaqu caleyh bukhaariiyo muslim baa wariyey wa kaana saxaabatu saxaabadu waxay ahaayeen waxaa ka mid ahaa wa kaana saxaaba saxaabadu waxay ahaayeen man huwa mid baa ka mid ahaa saxaabadii huwa isagu xadiidu cahdin bilxalf biha ay cusub tahay ma ay dhow dahay waqtiga gaalnimo intuu kasoo galay uu ku dhaaranayo maxaa ninkan waa soo islaamay gaal buu ahaa weligiiba wuxuu yaqaanay inuu ku dhaarto laati iyo cuze iyo manaati iyo wixii la mid ah hadduu soo islaamay marka waa in la yidhaahda carabkaaga bedel haddii ay waxaa kaa dhacaan laa ilaaha ila allah dhe mar kale fa rubamaa waxaa la arkaaba sabaqahu inuu ka hormaro oo ka hor dhaco lisaanahu carabkiisi carabkiibaa ama halmaan iyo wixii lamida u geynaya carabkiibaa ka hor dhacaya ilaa maa alafa biha waxa uu ka caado dhigtay ayuu carabka oga hormaraya leanna qofka waxaan carabkiisa uu bartay ma daynayo mar unbuu arkaya isagoo ku hadaaqaya wixii marka falyubaadir sidaa darteeda ha u degdego biqowli laa ilaaha ila allah dhihista uu dhahaya ha u degdego laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudo ma jiro aan ilaahay ahayn subxaanah wa tacaala وعن النبي sلى الله عليه وaله وsلم xadيiث fi sunan abi daud iبn maajه ay werinayeen abi hurayra laga werinaya radي الlahu taعalى عanه وarضa musnad imam axmedna waa ku sugan yahay sanadkiisuna صaxiix weeyaan oo sheekh naasir waa صaxiix yeelay raxmat الlahi taعalى عalيh nebigu wuxuu yihi salawaat الlahi وaسalaamu عalيh laa yaxlifu cabdu adoon ma dhaarto cinda hada الmimber nebigu masaajidkiisuu joogaa wuxuu yihi mimbarkayga agtiisa qof kuma dhaarto calى yamiinin aahimati dhaar beena kuma dhaarto calى yamiinin aahima dhaar been a kuma dhaarto qofna walow calaa siwaakin haba noqdo caday buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaarta beenta ah mid yaray mid weyn ma kale lahaa walow cadayba ha noqdee wuxuu ku dhaaranayo ilaa hadduu jiro qofkaa beenta ku dhaartay mimbarkayga agtiisa wajabad lahu naar haba waaba u go-an tahayba qofkaasi naar haude ha u diyaar garooba weeyaan ilaa haddii been uu ku dhaartay wajabad lahu qofkaasi waxaa u waajibaysa annaara naar baa u waajibaysa rawahu axmed ayaa warinaya fi musnadih alkabiiraة الraabicati wاlcishruun kabiirada afar iyo labaatanaad waxa weeyaan alkadibu fi gaalibi aqwaalih qofka hadalkiisa oo dhan ba been yahay hadalkiisa oo dhan ba waa been weeyaan inaysan wanaagsanayn taana qofka marar qaarkood wax waa ka dhici karaan lakin waa inuu ilahay usoo laabto subxaanah wa tacala una toobad keeno hadalkiisuna inta badan waa inuu run noqdo weeyaan ya ayuha aladiina aamanu itaqu اllah wakunuu maca asaadiqiin kuwa runta sheegaya ka mid noqdu alla yihi subxaana wa tacaala amaa qofka beenta badan qolaa lagu yaqaanaa beenta qaala allahu tacala alle isagoo ka hadlayana wuxuu yidhi ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo man qof ma hanuuniyo huwa isaguba musrifun xadgudub badan kadaabun been lowna ah qof xadgudub badan been lowna ah ilahay ma hanuuniyo subxaana wa tacaala marka aayaddaa waxaa ku cad ilaahay subxaana wa tacaala hidaayadiisi inuusan laba damcaynin qof xadgudub badan beenna badan qaala tacaala alla wuxuu yihi qutila waa la halaagay oo waxaa hoogay alkharaasuuna kuwii wax iska qiyaasaya iyagu iska mooromooreynaya iska qiyaasaya beenta iyo daniga iyagu wax ku dhisayeen qaala alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala uma nabtahil kadib waa uma dabadeed nabtahil waa u sugeynaa buu alla yihi waa koranaynaa fanajcal waa yeelaynaa lacnat allah ilahay lacnadiisa waxaa dusha laga saaraya cala alkaadibiin kuwa beenlowyaasha ah alle waa sugayaa waa loo tartiibinayaa maxaa lala damacsan yahay dabin baa alle la doonaya subxaana wa tacaala adduunyada intay nool yihiinna lacnad baa lagu tuurayaa alle lacnadiisa ahaanaysa subxaana wa tacaala wa umlii lahum ina kaydii matiin alle wuxuu ihi waa sugayaa aniga hagarsigayga iyo xeeshayda iyo dhagartayduba waa mid aad iyo aad u sugan aan laga baxsanaynin qofku markuu dabinkaa galo inuu dib dambe u baxsado suurtagal ma ah hadday geeri timaado xaggee qofku u carari karaa meel loo ordo ma laha inta hore waa loo seeta dheeraynaya faraha laga qaadaya wa qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam xadiidka cabdullahi bnu mascuud weeyaan abubakr sidiiqna waa laga wariyaa hayrkoodana waa laga wariyaa nabigu wuxuu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh lafdiga waa lafdiga cabdullahi bnu mascuud iyo abubakr sidiq radi allahu tacala canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yihi ina alkadib beenta waxa la yidhaahdo yahdi ila lfujuur siday qofku u wado wadadaas hadduu qaado siday u wado qofka waxay gaarsiinaysaa fujuurnimo fisqi iyo waxaan wanaagsanayn oo faajirnimo ah wa ina alfujuura faajirnimaduna yahdii qofku wuxuu gaarsiinayaa dhabaha markuu qaado ila naar waa waddo isku furan weeyaan so qofku markuu gurigiisa u socdo waddo intuu qaato waddo kale kuma sii rido kadibna aqalkiisii ma tago been markuu qaado waddadii fujuurkay qaadsiinaysaa kadibna naartii buu ku hoyanaya qofka ciyaadan billah ina alkadiba beentu yahdii qofku waa gaarsiinaysaa hidaaya laga dhigay hidaayaduna halkan macnaha waa dilaala weeyaan waa irshaad waxay ku hanuuninaysaa oy gaarsiinaysaa oo dhaba ay u tahay oy tusinaysaa tilmaanna u tahay ila alfujuur wa ina alfujuurna yahdi qofka wuxuu u horqaadayaa ila naari naar buu u horqaadayaa walaa yazaalu rajul qofku ka zuuli maayo yakdib inuu been sheegayo been inuu sheegayo qofka kama zuulayaba hadduu hadal yar iyo hadal weyn sheegayo intuba waa been weeye runtiisa iyo beentiisa lama kala yaqaano wuxuu yahayba lama yaqaano qofku ka zuuli maayo inuu sidaas yahay xataa yuktaba ilaa looga qoro cinda allahi ilaahay agtiisa kadaaban been low inaan addoommada ilahi subxaana wa tacaala alla agtiisa waxbaa loo kala qoraa qofna waxbaa lagu yaqaanaa qof walba waxbaa lagu yaqaanaa qof baa lagu yaqaanaa run low abu bakr sidiq radi allahu tacala canhu arda fowqa sabci samaawaat ayaa sidiiq looga bixiyey wladi jaءa bsidqi wasadq bu alla yihi subxaana wa tacaala waxaa la yihahdaa sawi nuzuulka aayaddaasna abu bakraa loola jeedaa waladi jaءa bisidqi waa nebiga calayh الsalaatu wasalaam wasadqna abu bakr weeyaan kufaaru quraysh baa u yimaadeen markaasa waxay ku yihahdeen war abu bakarow ma og tahay ninkii saaxiibka ahaa wuxuu maalin walba waxna yihaahdaba maanta inuu wax kala noo sheegay oo muxuu idin sheegay wuxuu noo sheegay saaki markuu waaga bariyey ay waa nabigay u iman jireen oo dhihi jireen maxaa maanta haysaa cusub sidii iyagoo hidaaye iyo khayr doonaya maanta maxaa cusub oo haysaa markaasuu nabiga calayhi salatu wasalaam waxyiga ilaahay subxaana wa tacaala gaarsiin jiray maalintii dambe u yimaadeen oo ku yidhaahdeen maxaa haysaa maanta markaasuu yihi fowqa sabci samaawaat baa xalal ii dheelmiye waa micra isra iyo micraajkii weeyaan qosol bay la dhaceen abubakr sidiiq bay u yimaadeen oo ku yidhaahdeen saaxiibkaaga wuxuu joogaba maantu wuxuuna leeyahay samadii baan ka kor noqday baytulmaqdis intaan tagoon xagga aaday iyagoo qosol la dhacaya markaasuu yihi taa miyaa idinla culus haabay yidhaahdeen war wuxuu yidhi anigu fowqa sabci samaawaad anoo la fadhiya ayaa war looga keena waana rumaystaa markaasay ku yidhahdeen adigu waa iska rumaysataaba wax walba waa iska rumaysanaysa adigu sidiiq baa tahay macnaha mid iska run sheeg runta iska qaata un baa tahay qofku wuxuu sheega waa isaga rumaysaa saasaa lagu yaqaana qofka muminkaa inuu marka horeba intuu qaado yihahdo wallahi hebel waa beenlow ama kan baa been sheegaya ama kan baa been sheegaya ma aha dadka muslimiinta run bay sheegaan waxay sheegaanna waa inay ka run sheegaan wey maxaa yeele allah faray subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin baa la yihi walaa yazaalu rajulu haddaba qofku ka zuuli maayo yakdibu inuu been sheegaya xataa yuktaba ilaa looga qoro cinda allahi ilahay agtiisa kadaaba muttafaqun calayh runtuna waa la mid weeye qofka waxay gaarsiinaysaa biriga biriguna wuxuu gaarsiinayaa jannada walaa yazaalu rajulu yasduq wayataxara sidqa buu nabig yihi calayh salaatu wasalaam qofku ka zuuli maayo inuu runta sheegayo kuna dadaalayo xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa ilaa ilahay agtii looga qoro runlow malaa'igtu waa kala taqaanaa hebel waa runlow hebelna waa beenlow labadaa mid un weeyaan hebel waa dhexdhexaaba waa isku baasho waa isku dhex khaldaa ma jiro ima inaad runlow tahay ilaah agti o ima inaad been lowta wax ka dhexeeya ma laha wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiid abu hurayra cabdullahi bni camr bni caasna waa laga wariyaa fi saxiixayn buuna ku soo arooray rasuulka wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh aayat lmunaafiq munaafiqa calaamada lagu yaqaanaa halaathun saddex weeyaan xadiidkan sharax dheer buu gelinayaa imaamu nawowi raxmat llahi tacala caleyh hortiina waxaa sharaxay abu camr bni salax sheekh abu camr bni salax waxaa kasii horeeyey qaadi ciyaad culimada islaamku aad bay u sharaxaan xadiidkan isaga qaar baa kutub ka alifay aad iyo aad oo ay uga hadlayaan munaafiq iyo calaamaadkiisa iyo wixii la mid ah rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam aayat lmunaafiq aaya bimacnaa calaama weeyaan calaamada munaafiqa lagu yaqaanaayo halaathun saddex weeyaan munaafiqa calaamada lagu yaqaanaa waa saddex maxaa weeyaan ida kada idaa xadatha hadduu waramayo kadab been buu sheegaya hadduu waramayo war sheegayo waa been weeye waa been weeyaan uma aaba yeelayo goobtuu ku been sheegayo iyo waktiguu been sheegayo iyo rablciza jala wacala inuu aalacanayo meeshan masale aad iyo aad ay culimmada oga hadlaan ayaa ku jirta oo qofku uu hadalka uu ku hadlayo dhammaan ma la qorayaa nacam waa la qorayaa khayr iyo shar wuxuu yahay waa la qorayaa dhammaan marka waa laga abaalmarinaya hadduu run yahayna sadiiq baa loo qorayaa ilahi agti subxaanah wa tacaala sidaynu tilmaannay hadduu wuxuu ka hadlaya been yihiinna qofka waa laga abaalmarinaya oo naar weeyaan sidaynu soo aragnay waida idaa xadatha hadduu waramayo kadab been buu sheegaya waidaa wacad hadduu ballan qaado oo ballan uu galana akhlafa waa burinayaa ballantii ballan hadduu galo ballantiina waa ka baxaya waliajli dalika culimadu waxay yihahdaan waa munaafiqi zamani nabiyi sala allahu alayh alih wasalam munaafiqiintii noolayd wuxuu ka waramayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam zamankiisa laakiin waa calaamadaha lagu yaqaano weeyaan waida tumina haddii la amaanaysto amaano loo dhiibana khaan amaanadii waa u dabamaraya waa khiyaanaya laa takunu allah wa takunu amaanaatikum watay ahayd ilaahay subxaanah wa tacaala amaanada u gacantiina yeela dadku ay idiin dhiibteen ama tii ilaahay midna yaan la khiyaanin cibaadaadka ilahay subxaanah wa tacaala waa amaano weeyaan wxamalaha linsaanu inahu kana daluuma jahula amaanada in la khiyaano oo sidii rabbi inagu ogaa in la yeelo weeyaan subxaana wa tacaala salaadu waa amaano weeyaan ina salaata kanat cala lmuminiina kitaaba mawquuta waktigaasaa rabbi amaano kaaga dhigay subxaana wa tacaala ku ilaali siyaamku waa amaano weeyaan zakadu waa amaano weeyaan xajku waa amaano weeyaan waajibaadka ilahay ku faray waa amaano wuxuu ilahay kaa reebayna waa amaano weeyaan iska ilaali iyaguna ka fogow amaanada ha taabanin ba lagu yidhi ha ha u gudbin marka dariiqa ilahi subxaana watacala xuduudda u yeela ha u dhaafin waida tumina haddii la amaanaysto khana waa khiyaanaya wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiidka cabdullahi bni camr bni caas weeyaan wuxuu ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam arbacun afar man kuna fiihi qofkay gudihiisa ahaadaan kaana wuxuu ahaanayaa munaafiqan munaafiq buu ahaanayaa khaalisan barxla munaafiq saafia weeyaan qofkaasi afar shay qofkay isugu tagto munaafiq saafia weeyaan diinta alle ma ka baxayaa maya ka bixi maayo sida saxa ah qofkaasi diinta alle ka bixi maayo laakiin qofkaasi calaamadihii nifaaq uu leeyahay weeyaan calaamadihii nifaaq uu leeyahay waman kaanat fiihi qofkii gudihiisu ahaatay khislat minhuna afartaa wax ka mid ah afartaa wax ka mid a qofkay gudihiisa tahayna kaanat fiihi gudihiisa waxaa ahaanaya khislat min annifaaq qeyb nifaaqi ka mid a ahaanaysa xataa yadacaha ilaa uu ka tegayo maxaa way kale yihiin afartaasi ida tumina haddii la amaanaysto khana waa khiyaanaya waidaa xadaa hadduu been waramayana kadab been buu sheegaya waidaa caahada hadduu ballan qaadana qadar waa burinaya waidaa khaasam hadduu doodayana fajar been buu ku doodaya hadal caadi ah iyo hadal dood ah intaba been weeyaan hadalkiis o dhan waa been muttafaqu calayh wa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka cabdullahi bni cabaas ee fii saxiixi lbukhaari rasuulku wuxuu ku yihi salawaatu llah wasalaamu calayh man taxallama bixulmin beentii baa laga hadlayay ilane qofka yidhaahda riyaan arkay xalay riyaan arkay aad bay u tiro badan tahay suufiyadan aad iyo aad ugu badana dadka xoolahooda ku cuna xalay ma og tahay manaan baan arkay buu leeyahay sidaa iyo sidaa iyo halkaas iyo hebel iyo hebel baanu isla joognay naar buu ku gelayaa sababteeda dhegeysa hadda xadiidkuna fii saxiixi lbukhaari weeyaan rasuulka wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh man taxallam qofka isriyaysiiya bixulmin riyo unan arkin qofka yidhahda riyaan arkay uusan arkin lam yarahu taasoo unan arkin kullifa waa la kalifaa maxaa lagu kalifaa an yaqcuda inuu isku gunto bayna shaciratayni laba shaciro inuu isku gunto waa qamadigi oo kale weeyaan laba qamadi oo lagu dhiibay ama laba shay oo beriisa laba xab oo beriis oo lagu dhiibay ama laba qamadi oo lagu dhiibay ama heedi oo lagu dhiibay oo la yiri isku gunud ka war yowma alqiyaamati waa la cadaabaya intaana walan yafcala mana samayn karayo xarigu hadduu aada u yar yahay oo lagu dhiib oo lagu yihahdo isku gunud miyaad gunti karaysaa waa maya laba xab oo beriis ama laba xab oo shaciro ah ama heedi ama qamadigeena kaba daranba rawahu lbukhaariy qaala sala allahu alayh waalihi wasalam xadiidu wahilat min asqac weeyaan radi allahu tacala canhu ardaa rasuulku wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh ina afra alfira been waxa ugu been abuur badan ina afra waxa ugu been abuur badan alfira been abuurad tan ugu xun waxa weeyaan an yuriya arajulu qofku inuu istusiiyo caynayhi labadiisa indhood maa lam taraahu waxaynan arkin indhihiisu waxaynan arkin inuu yihahdo waa arkay beentan ugu xun weeyaan buu rasuulka yihi calayhi salaatu wasalaam rawahu lbukhaariy idan riyadii in laga run sheego weeyaan haddaad sheegayso riyaduna sideedaba saddex mid un weeyaan inay tahay riyo wanaagsan oo min cindi illahi weeyaan caza wajal inay tahay riyo xun oo min ashayطaani ah iyo inay tahay waxa qofka xadiiu nafsi ah maalintaa wuxuu ku sheekaysanaya ama wax kurbo geliya isaga ama wax farax gelinaya oo markaa uu ku riyoodo taasina wax ka soo qaad ma laha maxaa yeele naftaada waxay iyadu damacsanayd weeyaan ama ay jeclayd siday jeclayd ayay ku riyootay markaa hadday riyo wanaagsan tahay dadka ciddaad jeceshahay u sheeg oo keliya alaykum salam hadday tahay riyo xunna cidna ha u sheegin ku dhibi maysuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam riyaduna sideedaba wixii lagu awilo weeyaan waa wixii lagu ta'wiiliyo ayay noqotaa riwaayadaha qaarkood waxay odhanayeen waa shimbir duulayo oo kale meel ayuu kusoo degayaa soo maa riyadaana wixii lagu ta'wiiliyo kusoo degaysaa halkaasay ahaanaysaa macnihi marka qofka wax wanaagsan inuu ku ta'wiiliyo ayaa wanaagsan وأkرج xadيiث smرة بن جuنdب بطuله في المنام xadiiثka smرة بن جuنdب bخaarي baa soo saaray yعnي وأkرج الbخاaرiي weeyaan xadيiث smرة بن جuنdب بطuلihi xadيiث aad u dheer buu ahaa في mناaم النبiي صلى الله عليه ولي وسلم ka waramayey nebiga riyo u riyooday nebiga عaليه الصلاة وسلام saلaada suبح markuu tukado ee saxaabadu ay salaada ka baxaan waa la iska fadhiisan jiray qofkii dan le waa kacaye dadka kalena waa iska fadhiisanayeen waxaa la sugi jiray intay qoraxdu intay ka soo baxdo laba ragcadood baa la tukanayay markaa oo ah shuruuqi marka nebigu calayhi salaatu wasalaam dadku waa iska sheekaysanayaan sheekadooda ay sheegayaan waa sheekooyinkii jaahiliga ahaa wixii dadka ka dhacayay haddii wax lagu qosla ay tahayna rasuulku waa iska muusoon jiro waa dhoollo caddayn jiray haddii kalena waa iska dhegaysan jiray marka qaarkood wuxuu weydiin jiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh hal ra'a axadu minkum ru'ya war qof idin ka mid oo riy riyo arkay ma jirta hadduu isaga arkayna waa u sheegayay salawaatu llahi wasalaamu caleyh maanta isagaa ka warramaya marka nabiga alayh salaatu wasalaam baa fii manaamihi ayuu ka waramay fi manaami fii manaami nabiyi sala allahu alay wasalam wa fiihi xadiid dheer buu ahaa waxaa ka mid ahaa ama arajulu aladi ra'aytuh nabiga alayh salaatu wasalaam laba nin baa u yimaadeen waa jibriil iyo mika-il baa la yidhaahdaa way kaxeeyeen waxay soo marsiiyeen naarti iyo dad la ciqaabayo waa maxay kan kasoo tag bay lahaayeen kan waa maxay iska soo dhaaf kan waa maxay iska soo dhaaf markii ay dhammaatay bay oga sheekeeyeen oo yidhaahdeen qofkii aad aragtay sidaa ahaa sidaasuu ahaa kii aad aragtay sidaa ahaa sidaasuu ahaa ka sidaas weeyaan ka sidaas weeyaan wixii yani dembiyada ay la imanayeen adduunyada ciqaabkeedii baa loo sheegayay beentii waatana dhegaysa haddaba ama arajulu aladii ra'ayta ninkii aad aragtay kaas oo yusharshiru shidqayhi la dilaacinayay dhinacyadiisii qowlaladii baa la dilaacinaya rasuulku wuxu yidhi alayh salatu wasalaam nin baan u imid waa jiifaa qadadqadaad buu u jiifaa nin baa dul taagan maqas buu haystaa afku dhinaca ka gelinaya maqaskiibuu ku dhufanaya ilaa dhegtuu geynaya iyo qadaadka dambe waa kasoo bixinaya dhinaca kaluu gelinaya intuu dhinaca kala samaynayo oo yani uu goynayo dhinacii hora isku soo noqonaya waa goynaya haddana qarac qarac buu ka siinaya ilaa qadaadka dambe waa soo qaadaya haddana dhinacii hore u bogsooday buu markiiba kusoo celinaya saasuu marka u wadaya kana kama daalo inuu goynayo kana inuu meesha jiifo ka kici maayo halkaasuu jiifa rasuulku wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam waxaa la igu yidhi jibriil baa ku dhahaya ama aladii ra'ayta ninka aad aragtay yusharshir la dilaacinayo shidqayh shidqahu ama dhinac dhabankiisa la dilaacinaya dhinaciisa qowlaladiisa la dilaacinaya ilaa qafaah ilaa iyo qadaadka laga gaaro wa min kharah iyo yani hanqalaalkii weeyaan la dilaacinaya ilaa qafaah hanqalaalkii baa la dilaacinaya ilaa iyo jeegada dambe laga gaaro wacaynahu ishiisii baa la dilaacinaya ilaa qafaah ilaa laga gaaro jeegadii ninka sidaasaad aragtay afkii baa la dilaaciyey sankii baa la dilaaciyey ishii baa la dilaaciyey wax o dhan gadaal baa la geynaya fainahu rajulu waa ninkii ama qofkii weeyaan yaqdu ka lahayay min beytihi gurigiisa ka kacayay fayakdibu been buu sheegaya alkadibata been fayakdibu waa been abuuranaya alkadibata been buu abuuranaya tabluqu taasoo gaaraysa alaafaaq jihooyinkii oo dhan bay gaaraysa adduunka oo dhan maanta waad aragteen internetka la gelinaya qof baa iska soo kallahaya been buu internetka gelinaya adduunyada oo dhan baa kala werinaysa beenti ciqaabkaasuu leeyahay cinda allahi caza wajal ilahay agtiisa ciqaabkaasuu leeyahay wa canhu waxaa laga warinaya xadiidkuna fi saxiix bukhaari buu ku sugan yahay wa canhu waxaa laga warinayaa samurata bna jundub weeye radi allahu tacaala canhu ardaah xadiidkan isagaa sanadkiisu dacfi baa ku jira horey ayaanan usoo aragnay rasuulku wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caley ana waxaa ku jiray rajul warinayay isaga iyo aabihii labaduba ay majhuul yihiin dhowr mar ayaynu soo aragnay rasuulku wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh yabacu lmu'min laakiin durucoodu tiro badan buu kusoo arooray macnihiisuna sax weeyaan sidaynu tilmaanay yubacu lmu'minu mu'minku waa lagu daabacaa oo waa ka suurtagal weeyaan qofka mu'minka calaa kulli shay laysa laakiin waxaanan ka suurtagal ahayn qofka mu'minka ah alkhiyaanatu walkadib labadaasi qof mumina inay isugu tagaan suurtagal ma ah abadan inay ka dhacdo labadaasina suurtagal ma aha qof mu'min ah khayaano iyo been labadaba ru'ya xadiidkan isaga waa lagu wariyey biisnaadayni baa lagu wariyey daciifayni can inabiyi baa looga wariyey sala allahu alayh waalih wasalam nebiga allaa looga wariyey xadiidkan isaga ah laba isnaad oo daciifa ayaana nebiga looga wariyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh hore ayaanaan usoo aragnay labada xadiidba oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xaggiisa weeyaan abi umama ayaana warinayay muslim axmed bin xambal iyo keyrkiisa dacfiga ku jirana waynu soo tilmaanay wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiid kaleo isagona laga warinayay waxa weeyaan cimraan ibni xusein bayhaqi baa warinaya isaguna sanadkiisa dacfi baa ku jira rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu llahi wasalaamu caleyh ina fi lmacaariid waxa la yidhaahda sarbeebtii weeyaan lamanduuxatun waa manduuxo weeyaan waa ammaan la ammaanayo can ilkadibi beenti waa been un la rogay weeyaan waxani waa been la rogay xadiidkan isaga laakiin sanadkiisu dacfi baa ku jira sheekh naasirna waa daciifiyey maxaa yeeley nin baa ku jira sanadkiisa la yihahdo daawud ibnu zabarqan culimaduna ay ijmac ku yihiin inuu daciif yahay sidaa darteeda sanadkan sax ma aha ama macaariidka waxa la yihahda iyo sarbeebti basi ma laha maxaa yeeley riwaayado kaloo saxiix ayaa soo arooray rasuulka inay ka sugnaatay salawaatu llahi wasalaamu caleyh wa qaala wuxuu oranayay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kafaa bilmari haddii been aada maqashay ama aad meelaha ku aragtay wax lahubana aysan ahayn ha sheegsheegin adigu wixii hadday aad haddaad ogtahay inay been yihiin adigu ha sii daldalino ha sii sheegin maxaa yeelay qofka beenta sheegaya iyo kan naqlinaya waa isku dembi weeyaan labada waa isku dembi marka sidaa darteeda ka gaabso arrinta iyada ah yaba rasuulku wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan iman dembi haddaad gurigaaga iska fadhiisatid oo bahalka internetka intaad gasho taleefon aad qaadato dadka aad u wada sheegto ama email aad u wada dirto intaasaa been kuugu filan dembi intaasaaba kuugu filanba adoon gurigaaga ka bixin iridda aanan ka bixin weeyaan ogow hadda kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan iman dembi waxaa ugu filan an yuxadida inuu ka sheekeeyo bikulli maa samica wax allaala wuxuu maqlay wax allaala wuxuu maqlay inuu ka sheekeeyo sidaasaan maqlay sidaasaan maqlay kanaan maqlay kanaan maqlay maxaa yeele waa inaad wax wax la harta weeyaan waxyaabaha qaarkood waa dhabo waa run waa inaad sheegtaa weliba waxaas ah inaad kala reebtid qofku ma aha weel weelkaa wixii lagu shubo marka laga shubo waa ay ka gadoomaan weel af banaan ma tihid adigu qofka muminka ah laa khayra fi kaiiri man najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin maxay ahayd aw islaaxin bayna annaas inaad iska warantood iska daldaldaanto sida raadiya la daaray oo kale ma aha waa inaad wax iskula harto weeyaan waxa kaa soo baxaya waa inay saddexdaa mid un yihiin laa khayra fi kaiiri man najwaahum ila man amara bisadaqa aw macruufin aw islaaxin bayna annaas marka qofku waa inuu is-ilaaliyo weeyaan rawaahu muslimun baa warinaya wa qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen sunan abi daawuudna waa ku sugan yahay asma binti abi bakr baana laga warinaya radi allahu tacala canhum ajmaciin wuxuu oranayey maxaa yeelay asma iyo aabbaheed iyo awowgeed intuba waa muslimiin weeyaan asma binti abi bakr weeyaan ibna abi quxaafa abi quxaafa ayaa dhalay abu bakr waa ibna abi quxaafa weeyaan waa cabdullahi bni cuhmaan magaciisuna waxaa la yihahdaa afar islaamka ku kulantay oo isdhashay waagii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada ma jirto ilaa waa cabdullahi bni zubayr hooyadii waa asma binti abi bakr aabbaheed waa abu bakr sidiiq awowgiina waxa weeyaan abi quxaafa cuhmaan baa la yihahdaa magaciisa afartaa isdhalay weeyaan wa qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam almutashabicu bima lam yucطa kalabisi thawbay zuurin almutashabic qofka isdharjiyo weeyaan bima lam yucطa waxaanan la siinin kanaan ahay keer baan ahay waa faantamaya maanta o dhan faan iyo fakri baa ka dhacaya dhulku iska qaadqaadaya wuxuunan ahayn buuna isku ammaanaya waa faankiisoo dhan ba iyo wuxuu ku faantamaya isku ammaanayo waa waxaan jirin been weeyaan almutashabic qofka isdharjinaya bima lam yucta waxaanan la siinin nabiga calayh isalaatu wasalaam fiiri siiqadu isticmaalay luqadu isticmaalaya waa luqa aad iyo aad u xeel dheer almutashabic buu ka cabiray waa dhereg buu iska dhigaya waa qof dheregsan buu iska dhigaya muxuu iska yani iska qof dheregsan isaga dhigaya bima lam yucta waxaanan laba siininba ilaahayba maba siininba subxaana wa tacaala haddana wuxuu iska dhigaya qof dheregsan nebigu wuxuu yihi alayhi salatu slam kaasi wuxuu la mid yahay ka laabisi qof huwaday weeyaana hulaabtay thawbay zuurin labadii maro ee beenta qof haddii la dhihi lahaa maradii beentuu qaatay ama go-i beentuu qaatay ama sarwaalkii beentuu xirtay ama shaarkii beentuu xirtay keliya hadii la dhihi laha wax dhan bay aan lahayd ee shaar iyo sarwaal been waxay ahaydba kor iyo hoos mid uu ka aradan yahay ma jirto been buu dharkeedii xirtay buu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam been siday u dhannayd waa hullaabtay qofka isaga ah been buu xirtay weeyaan rawaahu muslimun bal bukhaariiyo muslim baa warinaya sidaynu tilmaanay wa qaala sal allahu alayhi waalihi wasalam xadiid bukhaariiyo muslim ba ay warinayaan abu hurayra laga warinaya radi allahu tacala canhu ardaa rasuulku wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh iyaakum wadan beentu xaggay ka bilaabataa sideedaba malahay ka bilaabataa iyaakum waxaan idinkaga digayaa idinka iyo wadanna beenti malihi malihii baan idinkaga digayaa faina adanna maxaa yeelay maluhu akdabu lxadiidi war la sheegu u been badan yahay malaha waa sidaas tolowma sidaasba sidaasay ila tahay saasaan arkayo waxaan u malaynayaa inay sidaa iyo sidaa tahay saas waa waxaan wanaagsanayn qofka kalena waa sii qaadaya warkii waa sii isna dhinac kale usii rogaya kaa kalena waa sii qaadaya kaa kale waa sii qaadaya marka gacanta tobnaad uu gaarana warkii si kalubuu ku gaarayba iyaakum haddaba waxaan idinkaga digayaa idinka iyo wadanna malihi maxaa yeelay faina danna maluhu akdabu lxadiid war la sheegu u been badan yahay muttafaqun calayh wey qaala sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi alaaatun saddex laa yukallimuhum allah ilaahay la hadli maayo xadiidkanna waa noo soo hormaray bukhaari muslim baa warinayay wa fiihi waxaa ka mid ahaa saddexdooda dadkuusan ilaahay la hadlaynin maalinta qiyaamaha cadaabka aliimka la gelinayo dembigoodana uusan dhaafaynin waxaa ka mid a melikun kadaab qof boqor ahoo dadka horjooga ah madaxna ah meesha cid ku haysato ma laha cid odagay kaaba qabiilka reerka u taliya waa isaga ninkii madaxda ahaa ee dadka hogaaminaya waa isaga haddana kadaabun beenlo weeyaan bal awooddiisa iyo saltanadiisu awoodaa inuu ku fuliyo waxan maxaa beenta ku wata qofka isaga ah ilaahi subxaana wa tacaala mana arkayo maalinta qiyaamaha mana la hadlayo mana tahirayo cadaab alimna waa leeyahay afartaa shay buu kulansaday rawaahu muslimun baa warinaya alkabiiraة اlkhamisaةu wاlcishruun dembiga iyo dembiyada waaweyn dembiga shan iyo labaatanaad waxa weeyaan qaatilu nafsihi qofka naftiisa dilay qofka naftiisa dilay waa dembiyada waaweyn bay ka mid tahy inuu sabab u noqdo naftiisa dilitaankeeda ama isaga uba naftiisii dilo dembiyada waaweyn bay kat ka mid tahay ilahay uusan dhaafaynin subxaana wa tacala qofkaas inuu ku naar gelayo qur-aankiibaa inoo tilmaamay sunadii nabigaa inoo tilmaantay salawaatu llahi wasalaamu aleyh wa ijmac lculamaa qofka haddii uu naftiisa dilo marka gaalnimo miyuu ku dhacayaa maya ku dhici maayo waa qof muslim ah weeyaan laakiin caasi ah dembi weyn buu ku dhacay dembi weyn buu ku dhacay mar hadday sidaa tahay dadka wan wanaagsan ku tukan maayaan qofka isaga lakiin caamada muslimiinta waa ku tukanaysaa dadka muslimiinta ee caamada waa ku tukanayaan ama ahlulcilmiga iyo ahlulfadliga ku tukan maayaan ku tukan maayaan qofka isaga janaazadiisa abadan maxaa yeelay waa zajri weeyaan zajri weeyaan qofka noocaas oo kale ah in lagu tukadana ma aha ee dadka muslimiinta caamka waa ku tukanayaan ama ahlulcilmiga ahlulfadliga maya ku tukan maayaan ra-iiska muslimiinta ku tukan maayo qofka noocaas oo kale ah qala qaala allahu tacala alla wuxuu yihi walaa taqtuluu anfusakum maxaa yeelay nabigu alayh salaatu wasalaam ninkii naftiisa dilay kumunan tukanin salawaatu llah wasalaamu caleyh horeynuu soo aragnay qaala tacaala alla wuxuu yihi walaa taqtuluu anfusakum war hoy naftiina ha dilina in allaha alle kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiiman alle idin turid badan oo idin naxariis badan war hoy naftiina ha dilina alle waa idin mid idin naxariis badane waman yafcal dalika cudwaana qofka sidaa yeela ee naftiisa dila cudwaanan collaytan wa dulman iyo dulmi qofka naftiisa u dila fa sawfa kaa isagaa dib dambe ayaa nuslihi u gelinaynaa naara naar u gelinaynaa qofka sidaa yeela rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala naar ayaan gelinayaa wa kaana dalika arrinkaana wuxuu ahaaday cala allahi ilaahay dushii ku ahaaday yasiiran mid u sahlan ilahay waa u fududahay wax ku culus maha subxaana wa tacaala qofka naftiisa dilay intuu qabtay inuu naar geliyo ilahay waxba kuma aha subxaana wa tacaala sidaa darteeda haddaba in tajtanibu haddaad ka fogaataan kabaa'ira maa shay kuwiisa waaweyn oo tunhawna canhu la idinka reebayo nukafir waa idin dhaafaynaa cankum idinka xaggiina sayi'aatikum xumayaalkiina wanudkhilkum waa idin gelinaynaa mudkhalan makaanu gelitaan kariiman wanaagsan dembiyada waaweyn haddaad ka fogaataan ilahay kuwa yaryar waa idin dhaafaya jannana waa idin gelinaya qaala tacaala alla wuxuu yihi walaa taqtuluu waladiina waa kuwa laa yadcuuna aanan baryaynin oon caabudaynin maca allahi ilaahay maciisa ilaahan aakhar ilah kale la caabudi maayaan oo ma baryayaan walaa yaqtuluuna dili maayaan annafsa naftiina dili maayaan allatii naftaasoo xarama allah ilaahay uu xaaraam yeelay ilaa bilxaqi inay ku dilaan mooye nafti ilaahay waa xaaraam yeelay in la dilo rasuulkana wuxuu oranayay salawaatu llahi wasalaamu caleyh xadiidka bukhaariyo muslim ba ay warinayeen man qaala laa ilaaha ila allah xaruma maaluhu wa damuhu wa cirduh qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah waxaa xaaraam noqday naftiisa iyo maalkiisa sharaftiisa iyo cirdigiisiina iyaduna xaaraam bay noqotay looma dhowaan karayo marnaba ilaa in xaq loogu dhowaado mooyaane hadduu wax dilo waa la dilayaa iyo wixii la mid ah wa can jundub ibna junaada cabdillahi waxaa laga warinaya jundub ibna cabdillahi albajali weeyaan xadiidkuna bukhaariyo muslim baa warinaya waa mutafaq caleyh sida inoo iman doonta can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaala nabigu wuxuu yihi kana miman kana qablakum rajul kaana waxaa ahaa miman kaana qablakum kuwii idinka horeeyey bal ummadaynana way ka dhacday kaana waxaa ahaaday miman kaana qablakum qolooyinkii idinka horeeyey rajulu nin bihi ninka isaga ah jurxun dhaawac ayaa ahaaday jirkiisa ummadihii idinka horeeyey ninbaa dhaawaca korkiisa ahaa ninkii dhaawaca ahaa ayaa fajazac argagaxay xanuunkii buu la adkaysan waayey fa akhada wuxuu qaatay sikiinan sikiin buu qaatay seef buu qaatay middi buu qaatay faxaza biha waa ku gooyay yadahu gacantiisa ninka isaga ahaa gacantaa dhaawac ka gaaray malaha intii buu isaga gooyey marka famaa raqa'a ma go-in addama dhiiggiisii dhiiggii baaban istaagin balbawlihii markuu isgooye dhiiggiisii muunan istaagin xataa maata ilaa uu ka dhintay qaala allahu tacaala allah markaa wuxuu yidhi ina naftii allah loo bandhigaya subxaana wa tacaala baadaranii cabdii addoonkayga waa iila soo degdegay binafsihi naftiisii iila soo degdegay mar hadduu naftiisii la soo degdego isaga naftii iska dilayba oo naftii iska qaaday xaramtu calayhi ana waa ka xaraam yeelay aljannata jannadii waa ka xaraam yeelay naftaadiiso adiga sabab maadan noqonin ha jannadii waa ka xaraam adiguna mutafaqu calayh wacan abi hurayrata waxaa laga warinaya radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man qatala nafsahu bixadiid qofka naftiisa ku dila bixadiidin bir ku dila bixadiidatin bir ku dila qori buu qaatay waa isku dhuftay xabad midi buu qaato waa isgeliyey iyo wixii la mid ah rasuulka wuxuu yidhi faxadiidatuhu birtii baa loo dhiibaya fii yadihi gacantiisa maalinta qiyaamaha yatawaja'u waa isku dhufanaya biha birti fii banihi calooshiisa hadday midi ahayd calooshii iskaga dhuftay iyadii baa loo dhiibaya waa isku dhufanaya ama seeftii wixii la mid ah hadday xabad ahaydna waa loo dhiibayaa madaxuu iskaga dhufanaya meeshuu isaga dhuftay fii naari jahanama isagoo ah naarta jahanamuu ku jiraa xabadii baana loo dhiibaya sidaasuu isula dhacaya marka iyo mididii khaalidan xaal uu waaraya mukhalladan abadiyan ku waaraya fiiha weligeedba abadan weligii khaalidan mukhalladan isagoo ku waaraya fiiha naartii gudaheeda abadan weligii halkaasuu ku waaraya marka sidii kufaartoo kalu noqonaya oo laga soo saari maayo miya maya weligii markuu sidaa ugu waaro zaman aad iyo aad u dheer ilahay waa ka soo saari doonaa insha allah lianna naarta waa laga soo saara man kana fii qalbihi mithqaalu dara min aliiman sida nebigu inoo sheegay salawatu llahi wasalaamu aleyh waman qatala nafsahu bisummin qofka naftiisa sun isku dila waa badan yihiin rasuulku wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam fasumuhu suntiisiiba fii yadihi gacanta loo geliya faxasaahu waa kabanaya qofkii oo waa qorqorinaya fii naari jahanama isagoo ku jira khaalidan mukhalladan weligii kuna waaraya fiiha gudaheeda abadan weligiiba halkaasuu ahaanaya lafdi kalea jiray oo ziyaadaha isaga wuxuu odhanayay qofkii meel iska soo tuuray naari jahanama buur dheer looga sameeya buurtaa dheer buu weligiiba iska soo lalminaya dhulkuu ku dhacaya waa la soo saaraya waa iska soo tuuraya sidaasuu naarta jahanamo ku ahaanaya gudaheeda ciqaabkaas haysanaya muttafaqun calayh xadiid baa jiray sheekhuunan tilmaamin waaba kanba wa fi lxadiidi waxaa ku soo arooray bukhaariga muslim bay warinayaan abu hureyra iyo keyrkiisa waa laga warinaya alladii kaasoo aalamathu ay xanuunjisay aljiraax dhaawici baa xanuunjiyey jaraxii fastacjala lmowta mowtkii buu yani degdegsaday faqatala nafsahu naftiisuu dilay ninkan wuxuu ahaa xadiidka intaa waa ka dheeraa sheekhu waa soo gaabsaday wuxuu ahaa nin baa waktigii saxaabada ridwan llahi tacala calayhim ajmaciin iyadoo gaaladii lala dagaalamaya aad iyo aad u dhiiranaa nin geesi ah buu ahaa gaalada meel allaaliya meeshuu doono ayuu ka gelaya waana dhammaynayay saxaabadu waxay yidhaahdeen wallahi ninka hebel la yidhaahda maanta kaalintuu ka naga galay iyo booskuu ka cayaaray dagaalka cid maan maanta gashay maba jirtaba ninkan isaga ah maanta meeshuu dagaalkan isaga ka istaagay cid sidiisoo kale u istaagtay maba jirtaba weli waa socdaa dagaalki maba istaaginba rasuulku wuxu yihi alayh salatu slam ninka aad sheegaysaan min ahli naar weeye saxaabadu aad bay u shakiyeen qalbigooda waxaa ku dhacay arrin aad iyo aad u weynan badan maxaa yeeley ninkanna waa arkaan jihaadka siduu ugu jiro iyo geesinimadiisa iyo dhiiranaantiisa rasuulkana ma dhihi karayaan been buu sheegaya calayh salaatu wasalaam oo taasayba ku naar mudanayaanba arrintii marka waxay noqotay arrin aad iyo aad qalbigooda ula weynaata nin saxaabadii ka mid ah wuxuu yihi waryaynan culays idinku ridin anaa idinka kafaalo qaadaya ninkan isaga xaaladiisa iyo warkiisa anaa idin keenaya wuxuu yihi meeshuu lug dhigaba waa la dhigaa hadduu midig aada waa la aadaa dagaalka hadduu bidix aadana waa la aadaa horay hadduu aada waa aadaa hadduu gadaal u noqdana waa u noqdaa ninkii dhaawac baa gaaray dagaalkii waa dhammaaday mar hadduu dagaalkii dhammaaday oo dhaawac gaaray inan gaaluu kasoo gaaray dhaawacan isaga hadduu sidaa ku dhinto waa ahluljanno weeyaan lakiin warka nabiga alayh salatu slam marna been ma noqonayo salawat llah wasalaamu aleyh lanna wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wey ninkii isaga ahaa dhaawicii waa la soo aruursaday meel baa la keenay habeen barkii maray tahay waa adkeysan kari waayo wuxuu ooyo oo calaacalo taaho waa adkeysan kari waayo ninkan saxaabiga ee ballan qaadayna waa la dhafray ninkan isagu sugaya wuxuu yidhi anigoo banaankaa ka dhowranaya ninkii un baan arkay seeftiisii dhulka dhigay aad iyo aad ugu qotomiyey caradeedii afkiina kor u istaajiyey talow muxuu samayn doonaa muxuu damacsan yahay waa ninkii cabaadaye wuxuu yidhi waa istaagay oo calooshiisu halkaa ku dhuftay beerkuu saartay khalaas waaba kala goysay bahashi waa dhintay sidiibuu ku dhintay ninkii saxaabigaoo ordaya ayaa nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam dhahaya ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah maxaa dhacay rasuulka allah ninkii ma ogeyd ha haddaan soo arkay naftiisa isagoo dilay salawatu llah wasalaamu calayh marka nebiga alayhi salaatu wasalaam ninkii buu ka halkan inoo sheegayaa buu saxa- xadiidkan buu soo shee- yani xadiidkaa dheer ayuu sheekhu tilmaamaya raxmat ullahi tacala caleyh imaamu dahabi faistacjala almowta ninkii baa geeridii degdegsaday faqatala nafsahu naftiisii buu dilay bidubaabi sayfihi seeftiisii caaradeedii buu ku dilay calooshu iska geliyey faqaala anabiyu sala allah alay slam nabigaa horey u sheegay oo wuxuu yidhi huwa min ahli nnaar وعn yaحyى بn أbي kaثيiri waxaa laga warinaya عan أbي qilاbةa cabdاللahi بn زayd الjurmي baa la yihaahdaa عan haaبit بn ضxاaki عn النabiyi slى الlه عlيه وaلiه وsلم qaala wuxuu yihi nbigu lacن الmؤmini kaqatlه وman qdfa mؤmina bkfri fahuwa kaqatilhi وman qatla nfsه bشhayءi cadabh اllah bh yوم القiyamة xadiiث bukhaariyo mslim ba ay warinayeen ziyaadadanna waa saxiix weeyaan ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh lacnu lmu'min qofka mu'minka oo la lacnado qofka oo ku tirahda war ilaahay lacnadii ha kugu rido nac allah kugu taalla adiga aabahaba naclad baa waxaasi wax wanaagsan maaha shareecada islaamkuna ma qabto laa yakunu lmu'minu lacaan buu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam ogow mu'min ma tihid markaa ogow xaaladda ayadaa mu'min ma tihid waxaa doontaba sheego mu'min ma tihid waa lagaa saaray xaddigii mu'miniinta maxaa yeele qofka mu'minkaa siimaha iyo calaamadda lagu yaqaano ka mid maaha inuu yahay lacaan ka mid ma aha inuu yahay lacaan calaamadiisa ka mid ma ahaba sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ohanayay qofka lacaanka ee lacnada badan ee wax lacnada qofkaa isagaa ka mid noqon maayo maalinta qiyaamaha dadka shuhadada ah iyo dadka shafaaco qaadaya midna ka mid noqon maayo darajaad weeyaan dad baa iyagu erga noqonaya ilahay intay erga tagaan dhahaya ilaahayo hebel naarta ka soo saar qof mumin ahaayo xoogaa caasinimo intay ka dhacday naarta sidaa ku galay buu ergo u noqonaya ilaahay alla uga markhaati furaya subxaana wa tacaala ilahayna ergadooda waa aqbalaya haddaad lacaan tahay dadkaa ka mid noqon maysid abadan haddaad jannada gasho ka mid noqon maysid dadka ayaga waa lagaa saaray adduunyadiina muminiintana kamid maadan ahayn ogow had mumin maadan ahayn muslim iska ahow haddaad doonto lacnu lmu'min qofka mu'minka oo lacnada ka qatlihi wey intaa maxaa kugu dheer qofka mu'minka haddaad lacnado oo uusan lacnada ahayn aday kugu soo laabanaysaa rasuulka wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam qofka markuu lacnada afkiisa ka yiraahdo samaday aadaysaa waa laga soo xiranaya dhulkay aadaysaa waa laga soo xiranaya qofkii lagu yiray aadaysaa hadduusan ehel u ahayn meel ma istaagayso way soo laabanaysaa qofkii yiri bay ku laabanaysaa marka adigaa lacnada kugu dhacday warnacla adiga aabbaha ku yaalla adiga aabbaha bay dib igu soo laabanaysaa caasinimana intaa waa ku dheer tahayo waalidkaagaad caasi ku noqotay nabigu alayhi salatu salaam wuxuu ohanayay waa qofka inuu waalidkii caasi ku noqdo oo see caasi ugu noqonaya an yasuba rajulu waxa weeyaan an yasuba waalida qofka inuu waalidkii caayo oo see waalidkii u caynaya oo caasi ugu noqonaya rasuulka allah rasuulku wuxuu yihi alayhi salatu salaam yasubu aba rajuli fa yusabu abah qof buu aabihii caynaya aabihii baa la caayaya marka yaa cayd usoo jiida aabaha adiga soo maaha qof baad aabihii lacnadaysaa aabaha bay lacnada marka usoo laabanaysa yaa usoo jiiday lacnada aabaha adiga weeyaan marka marka dadka layska ilaaliya lacnadooda wax wanaagsan ma aha carabkeennu wuxuu bartay wax aad iyo aad u foolxun weeyaan ummadeennuna waxaad moodaaba in arrintaa loogu duceeyey lacnad baa kugu taala iyo caruurtoodii ay lacnadaan iyo wixii lamida waxaasoo dhan waa laga wanaagsan yahay shareecada islaamkuna ma qabto rasuulkuna ma ahayn lacaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sida ummina caaisha ee oranaysay radi allahu tacala canha xadiidkii saxiixa ahaa lam yakun rasuulu llahi sal ly slam lacaanan walaa faaxishan ma ahayn walaa badi nebigu intaa midnaba ma ahayn salawatu llahi wasalaamu caleyh xadiidka cabdullahi bni camr bni casna saasuu tilmaamayey lacnu lmu'min qofka muminka oo la lacnadaa ka qatlihi dilkiisii oo kale weeyaan adigoo kow ka siiyey oo kale weeyaan maxaa yeelay culimadu waxay yidhahdaan lacnadu macnaheedu waa maxay waa sidii ibliis oo kale ilahay naxariistiisoo laga fogay ibliisoo lacnada alle kumayna dhacin ina calayka lacnatii ilaa ywmi اddiin buu rabbi yidhi ilahay naxariistiisao dhan baa laga fogeeyey inuu arko lagama yaabo ilahay naxariistiisa mila dalika weeyaano qofkan aada lacnadayso waxaad leedahay ilahay naxariistiisa kuma aragto subxaana wa tacaala waa qof aad aakhiro seejisay weeyaan qof aad aakhiro seejisayna inaad dishay waxba ma dhaanto aakhiradiisa o dhan baad seejisay len adduun muxuu ugu taallaa waxba kuma taallo adduun lacnu lmumini sidaa darteedu nebigu ka cabiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh uu leeyahay qofka muminka oo la lacnada ka qatlihi weeyaan waman qadafa muminan qofkii qof mumina ku tuura bikufrin gaal gaal yahu gaal ku dhalay wixii la mida fa huwa ka qaatilihi waa isagoo dilay oo kale maxaa yeelay qofka gaalka ah dhiiggiisaa bannaan soo maaha qofkan muminkeed gaal tirina macnaha aad sheegayso waa maxay dhiiggiisaa bannaan weeyaan dhiiggiisaa bannaan weeyaan marka arrintaa iyadaana ma banaana gaalnimaduna sidii lacnadii oo kale weeyaan ima isagaa gaala wa ima adiga ah wax ka dhexeeya ma laha waman qatala nafsa waa ka maxal shaahidka xadiidka waman qatala nafsahu qofka naftiisa dila bishayin ku dila cud cadabahu llah ilaahay waa ku cadaabaa qofka isaga ah bihi shaygaa naftiisa uu ku dilay buu ku cadaabaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qofka naftiisa uu ku dilay shay soo maaha shaygii isaga ahaa ayaa ilaahay u cadaabaya ku cadaabaya maalinta qiyaamaha waynu soo aragnay hadduu bir qaatay oo naftiisa ku dilay birtii baa loo dhiibayaa hadduu sun intuu qaatay cabay suntii baa loo dhiibaya waa qorqorinaya jahanamo gudaheeda hadduu meel dheer iska soo tuuro iska soo lalmiya sidii baa loo jahanamo loogu samaynaya hadduu isa soo deldalay oo xarg isku xiro meel dheer sidii baa loo yeelaya jahanamo gudaheeda deldalaad lagu xukumaya isagana qof walba wuxuu naftiisa ku dilay baa jahanamo gudaheeda loogu samaynaya khaalida mukhalladan fiiha abada weligiina sidaasuu ahaanaya ciyaada biاllah wallahu subxaanaه wa tacala aclam hay adeer nacam waa saas wey ayib haddii qofku dembi ka dhacay ama uu dhaninayo inuu ka dhacay uunana ogeyn qofka bini aadamka ama uu jaahil ka ahaa markaa maalan lacnad baa ka dhacday maalan shay kalaa ka dhacay istikfaarta ha badiyo istikfaarta ha badiyo maxaa yeelay istakfiruu rabakum inahu kana gafaara wastakfirhu inahu kana tawaaba marka istikfaartii hala badiyo rasulkana alayh الsalaatu wasalaam inii la astakfir اllah waatuubu ilayhi fi lyawmi miata mara akara min sabciina mara sidaasay ahayd xadiidkii nabiga alay slam maalintii ilahay baa dembi dhaaf weydiistaa oon u toobad keenaa boqol mar wax gaaraya ama kaba badanba wallahu aclam wa saas gaarsi
dambiyada qaarkoodna waxaaba badan kuwa adan qofkii aad ka gashay adan uba sheegi karin ya marka jahalnimo iyo dhibaato badan iyo wax badan baa iska jira ayib haddii maalan qofku dembi uu galay qof ka galay dembigaasna qofkii uu ka galay uu ka dhintay laba mid un weeyaan inay tahay maalan qofka wax cirdigiisi iyo nasabkiisi iyo sharaftiisi iyo sumcadiisi iyo wax ku saabsan iyo inay tahay maal hadday maal tahay reerihiisi iyo dadkii dhexalkiisi lahaa baa la siinaya haddii la yaqaano haddaanan la aqoonin sida soomaaliya ka dhacday oo qofba meel uu ka dhacay oon la garanayninba waa loo sadaqaynaya dhib ma laha insha allah haddii laakiin ay tahay cirdigiisi iyo sharaftiisi iyo waxaan qofkii xoolo ahayn ilahay dembi dhaaf ha loo weydiiyo hana loo duceeyo insha allah taasaa ilahay ugu dembi dhaafaya biidn illahi tabaaraka wa tacaala hadduu qofkii nool yahay aanan loo sheegi karayn oo fidno ka badan laga baqanayo haddaad la yidhahdo warniyaho iska kay saamax oo iska kay cafi dembi noocaasaan kaa galay dhibaato ka badan baad ka baqanaysaa ii sheeg buu ku leeyahay illaa wa illaa muxuu yahay dembigaad iga gashay marka iyadaa ilaahay u dembi dhaaf weydiiy subxaanahu wa tacaala oo ilaahay xaggiisa ugu duceey in sha allah iyadana khayr weeyaan